halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo jimco ah waa labada bisha agoosto sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin ururka umulisooyinka somalilan dhakhaatiir ka mid ah oo sheegaya in dhimashada hooyadu ay ku soo yaraanayso deegaanadaas kadib markii haweenku ay ku baraarugeen helitaanka adeegyada caafimaadka waxaan kaloo idiin haynaa qoysas ku soo cayirtoobay abaarihii barakacna ku ahaa degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag oo dhaqaalaha yar ee ay gargaarka ka helaan ganacsiyo ka samaystay degmooyinka caabud waaq iyo balanballe oo gobolka galgaduud ka tirsanna cisbitaaladii deegaanadaas ku yaalay ayaan shaqaynayn labadii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo hay-ad cisbitaaladan taakulaynaysayna ay shaqadooda joojisay bilooyin ka hor waxaan kaloo idiin haynaa wararkii qiimaha xoolaha oo maanta inooga imaanaya sayladda magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya iyo barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka barnaamijka waxaa idiin soo saaray cabdiraxmaan tayasiir iyo cabdifataax maxamed mukhtaar anigoo maxamed xasana ayaa idiin soo jeedinaya aanse ku horrayna warkeennii oo uu maanta inoo akhriyo maxamed socdaal
mahadsanid maxamed xasan xogayaha guud ee qaramada midoobaan taniyo gadres ayaa sheegay in cimilada sii kululaanaysa iyo xiisadaha siyaasadeed ee wakhtigan ay dunida ku hayaan khatar weyn isagoo ka hadlaya fadhiga golaha ammaanka ee magaalada new york ayuu sheegay in tilmaamaha ay bixiyeen waaxda saadaasha hawada ee dunida ay tilmaamayso in heerkulku ka badan yahay intiisii hore iyadoo ay dhalaalayaan barafyada cirifyada dunida ku yaal taas oo keenaysa sare u kaca badda meelaha kuleylka daran laga dareemayo ayaa wakhtigan waxaa ka mid ah magaalada delhi ee caasimadda waddanka hindiya oo sanadkan kuleylka ka jiro aanay hore loo arag gadris ayaa waddamada dunida u sheegay in haddaan hadda tallaabo loo qaado wax looga qabanayo isbeddelka cimilada bisha sebtembar ayaana golaha ammaanku qabanaya shir caalami ah oo lagu wajahayo warbixinaha ugu dambeeya ee ku aadan isbeddelka cimilada hay-adda socdaalka adduunka ee iom ayaa ka digtay in qulqulka dadka ee isaga gudbaya xuduudaha uganda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay halis ku tahay in cudurka ebola si fudud uga gudbi karo waddamo kale iom ayaa sheegtay in kumanaan qof maalinkii ay ka yimaadaan waddanka kongo soona galaan uganda dadkaasi oo raadinaya fursado dhaqaale iyo kuwa soo booqanaya eheladooda xafiiska hay-adda ee magaalada kambala ayaana sheegay in hadda ay qorsheynayaan inay dhigaan xarumo caafimaad oo lagu baaro dadka soo geliya xuduudda inay ka fiyow yihiin cudurka cudurkan ebola ayaa sanadkii hore bishii julaay ka dilaacay waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaana warbixintaani soo baxaysaa iyadoo laba kiis oo cusub laga helay magaalada gooma ee waddankaasi dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inay qaadayso gebi ahaanba sharcigii saarnaha haweenka ee dhigayey inay safri karin iyadoo uusan la soconin ka mid ah kuwa muxrimka u ah cadaadis badan oo caalami ah oo boqortooyadan haystay sanooyin badan ayaana ugu dambayn keenay in jimcada maanta ah ay dowladdu ku dhawaaqdo arrinta waxayna ka mid ahayd arrintii isbeddelka dib loogu habaynayo sharciyada ka jira waddankaasi oo intooda badan salka ku haya diinta islaamka rima bandar al sa'uud oo ah haweeneyda keliya ee u dhalatay waddankaasi ee xil diblomaasi haysa ayaa waddanka imaaraadka maanta ka sheegtay in sharcigani maantaba dhaqan kalay warka arrimaha bini'aadamnimo o aad kala socoteen idaacadda erga dhegeystayaal waa naga intaa warbixinadayada oo maqal iyo qoraalaba waxaad dib uga daalacan kartaan barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyow ergo o r g markana aan dib idinkugu celiyo idaacadda qaybaheedii kale iyo maxamed xasan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed socdaal oo warkeenii inala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo ururka umulisooyinka somalilan ayaa sheegaya in hooyooyinka lagu samaynayo qallimada xilliga dhalmada ay soo kordhayaan sababta ayaa waxay ku sheegeen in wacyiga hooyooyinka ee ah in isbitallada ay ku dhalaan si loola socdo xaalkoodu ay soo kordhayso taas ayaana yaraysay dhimashada hooyada iyo dhallaanka iyo dhibaatooyinka kale ee soo gaara xilliga foosha farax maxamed yuusuf waa madaxa barnaamijyada ee ururka umulisooyinka somalilan wariyaha radio ergo ee magaalada hargeysa ilyaas cabdi cali ayaana marka hore weydiiyey waxaa sababa qallimada hooyada xilliga foosha marka horta may muu badanin qaliinkiiyo dadkiioo soo batay darteed ayuu isaguna nambarkii kordhinaya maadaama oo awalkii hore hadday dhakhtarka ku dhaliyeen soddon iminka waxaa ku dhala saddex boqol iyo in ka badan sidaa darteed unbuu isaguna la kordhayaa qaliin iyo haddii wixii lamid ay noqoto sababaha ugu badan ee dumarka lagu qalaana maaha un in la iska qala laakiin waa sababo jira oo loo baahan yahay in qofkii ilmihii yaraa iyo hooyadii lagu kala badbaadiyo hadday noqoto dhinaca caafimaadka aan eego waxaa jirta muhiim waxyaabo la eego hooyadu oo lagu gartamo miyay caado u dhalaysaa mise uma dhalayso haddii tusaale ahaan oo kaleo siduu ilmuhu u yaalo ay khaldan tahay haddii uu meel ka madaxii hadda madaxiibaa isla madaxiiya meel aan ma xaggii ahayn uu ilmahaasi keena oo madaxii uunana waxay keenaysaa inuuna ilmahaasi meeshaa soo mari karin isla markaa waxaa dhici karta inuu ilmihiiba uu gudub yahay deeta ilma saa u gudbani waxa iyadana ay jirta inuunu soo dhaafi karin meeshii waxaa jirta oo kale iyaduna in hooyadii ay ilmo sidoo dabakeen ayan idhaahno markaa dabakeenkii laftiisa haddii isagana sidii saxda ahayd aanu u keenin oo dabadii badkaskii ayna soo baxaynin oo ama uu cagihii soo horreysay ama wax lamida aad aragtay iyo isagoo soo horeeyaan iyada laftarkeedana waxay kugu kalafiseen qofkii qaliin loo sameeyo haddii ilmihii uu wejigii keeno oo face presentation wax la yidhahba isna jira oo uu wejigii soo horreysay wejigu aad arkaysa intuu dherar leegyahay isna ma soo mari karaya meeshii taas waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan in ilmihii iyo hooyadiiba la kala badbaadiyo oo ilmo caafimaad qaba iyo hooyadii caafimaad qabta ay meeshii kasoo baxaan marka la eego xaaladda hadda iyo farxay xaaladda berigii hore haweenku ay ku imili jireen inkastoo cisbitaallada ay ku imalayaan ay badan tahay haddana waxaanoo dhibaato ah ma jirin maxaa keenabaa is leedahay dhibaatooyinkan hadda sababaya in qaliinadaas la sameeyo
walaal aad baad umahadsan tahay waxaa jirta in soomaalidu yidhahdaan marka talo la helo xog la helo baa talo la helaa run ahaantii ana waxaan is leeyahay un waxaa jirtay inaan daataba lahayn oo aan la garanayn maxaa ilmahan ilmaha kii gaba heblaayo uu ka saqiiray heblaayo way umul aroortay waxyaabahaasuunbaa dhegheena kusoo dhacdhacay laakiin lama garanayn heblaayo maxay u dhimatay u umul aroortay ilmaha yaree ku jira muxuu u dhintay waxaa jirta iminka inaad badanka maqasho hooyo la leeyahay way shindhaaftay weligeed lama maqli jirin waayo lamaba ogeynoo altorsan inta la saaro lagu ogaanayo ilmahan goormaa u dhalanaya oo duu datekiisii goormaa uu imanaya ifka iminka way noo xisaabsan tahay oo waa la eegayaa hooyada markay timaado xanaanada ama cisbitaalka waxaa la odhanayaa hooyadaas waxay dhalaysaa bisha inteeda deetana bisha inteeda hadday dhali weydo combyuter labaad baa la saaraya waxaa la eegaya ilmaha xaaladiisa biyaha uu ku dabaalanayaa sidai ay yihiin deetana haddii inuu isbedel ku yimid hooyadaa waxaynu odhanayna waa bost date waxay dhaaftay xilligay dhali lahayd saa darteed waa in xal loo sameeya ama laga fooliyo ama lagu qalaa kolbac iyadoo la eegayo xaaladda hooyada iyo ilmaha marka run ahaantii waxaan is leeyahay uun alaa qalabkan cusub ee la keenay iyo dhakhaatiirtan modranka iyo waxyaabahan ayaa lagu ogaaday wax fara badan laakiinse awalkii horeba way jirta laakiin waan la ogeynuun maxaa isbeddel marka ay keentay in hooyadii iyo ilmihii la kala badbaadiyo iyadoo qalabka casrigaa la adeegsanayo ama isbitaallada lagaga qaliin loogu sameynayo qofka haddaanu xaaladii gaari karin run ahaantii in hooyadii qaliin loo sameeyaa waxay keentay in hooyadiina la badbaadiyo ilmihiina la badbaadiyo oo dhimasho laga badbaadiyo xanuun halisa laga badbaadiyo waxaa dhici karaysay in ilmo uu hooyo ay in fara badan intay foolato ilmuhu in fara badan intuu ku jiro maxay toolay ilmuhu marka dambe soo dhasho isagoo oo maxay toolay cudur qabo oo like aan ilmo iska yaalo oo baralys ah uu noqdo oo madaxa madaxiisa developmentkii iyo wixii oo dhan aanu jirin oo ilmo iska yaalo uu noqdo oo handicab ah oo noloshiisa o dhan sidaa ku dhammaysta isla markaa waxay badbaadisay hooyooyin fara badan oo dhimanayayna way badbaadisay caruur fara badan oo dhintayna way badbaadisay isla markaa caruur fara badan oo noqonayay mentally and physically handicabna way badbaadisay
qaliinada magaalooyinka inta badan ka jira aad moodaa magaalooyinka waaweyn siiba yaalaan qalabka casriga iyo cisbitaaladan cusub dadka miyiga intaa ka ogtihiin iyaga maxaa loo sameeya marka arrintaasoo kale xanuunkii dumarkii miyigana uu ka sameyn yihiin dumarkii magaaladu sidee iyaga loo duugaya oo looga umaya walaal waa runtaa xanuun qaliimadan iyo complicationskan keenaya in qofka la qalaa kuma koobnima dadka magaalada jooga laakiin dadka miyigana way ku dhacaan mana yaalaan serviceski cisbitaalna kama dhisna meesha u dhow waxaa laga yaabaa inay xanaanato oo intee ay u soconayaan dhowr iyo toban saacadood qaarkood run ahaantii waxaa laga soo sheegaa sheekooyin aad aad aad aada u serious ah sheekooyin aada u xun waxaad moodaa mararka qaar inay dadkiiyo faamiligii la qabsadeen waxaa dhici karta in la toban cisho iyo in ka badan ay hooyo foolato oo maxay tolay gabadh umulisa dhaqameeda ama faamiligii ka mid ahi ay maanta oo dhan hor fadhido deetna siday u horfadhido u horfadhido ama ay hooyadaa meesha ku weydo ama ay ilmaha ku weydo ama ay labadaba ku weydo ama iyagoo xaalad aada u daran oo serious ah oo koomo ku jirta ay keenaan meel xanaano ugu dhow ayna yidhaahdaan maxay tolay wala bal noo eegni nafta ku jirtay inay ka baxday yacni wallaahi xaalada aada u serious ah ayay ku keenaan oo ay ka odhanayaan miyay ka baxday qofkan mise way ku jirtaa mararka qaar waxay ka odhanayaan inay la qabsadeen baad moodaa dhibti waxay odhanayaan in imi weligeed baa la foolan jiray toban cishaa la foolan jiray wax ka badan baa la foolan jiray bil buu ku jiri jiray mararka qaar waxaa laga yaaba inay tigniikis kala sameeyaan oo gabadhii xambaaraano ama ay lulaano yacni ay isku dayaan bal inay farsamo ay ku kala badbaadinay jirto markaad eegto hooyooyinka magaalooyinka ku nool ee iyaga adeegyadan loo fidinaya in qaliin loo sameeyo waqtiga dhalmada iyo kuwa miyiga aan helayna dhibaatadaad sheegtay wajahaya kwbaa dhimashooyinka ku badan baa isleedihin xogtaa haysaa runtii iskuma dhowaa waxay aada ugu badan tahay dhinaca miyada markaad eegto oo horta ilmaha yar iyagu dan iyo muraadba kama galaan waxay u haystaanba wax iska caadiya ilmaha yar u dhintay bes gabadh haddii noo badbaada bay ka odhanayaan yacni waa caadi run ahaantiina wax caadiya maaha ee yani waa wax waxa weeyaan waa waxaad intaasoo dhan kusoo tabcaysay waa hooya sagaal bilood soo siday dhib fara badan ka gaadhay wallacu soo martay haddii doonto fooli qabato in badan fool haysay intaasoo dhan xambaarsanayd wax sahlan maaha laakiin waxaad moodaa inay wax sahlan ka dhigan ay odhanayaan ilmaha yar hadduu doono ha dhinta eh marka qaar hadda marka ku tiraado dee qaliin bay gabadhan u baahantao waxay u baahantay in laga soo saaray ilmahan waxaa ilmaha haska dhinta uma baahnine gabadhun ma badbaadaysaa marka waxaad moodaa in leefalkii aqoontoodii iyo waxoodii oo dhanbe aada u hooseeyaan deetna dhimashada caruurta iyo ilmuhuba waxay ku badan yihiin meelaha aan goobo caafimaad ka samaysta taasi waxay ahayd farax maxamed yuusuf oo ah madaxa barnaamijyada ee ururka umulisooyinka somalilan oo u warramaysay wariyaheenna magaalada hargeysa ilyaas cabdi halkaad ka dhegaysanayseena waa raadiyaha ergo
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rogayso fiicnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaannaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta
waa tahay dhegaystayaal iminkana dhinacaas iyo gobolka galgaduud haddaan fiirinana cisbitaaladii ku yaalay degmooyinka balanballe iyo caabudwaaq ayaa adeegyadii ay bixin jireen hadda ay hakad ku yimaadeen kadib markii hay-ad loo soo gaabiyo i m c oo muddo shan sano ah maamulaysay cisbitaalladaas ay bishii juun joojisay howlihii ay ka waday labadaas cisbitaal taasoo saameyn ku yeelatay adeegyadii caafimaad ee ay dadka deegaankaasi heli jireen waryaheenna gobolka galgaduud cabdirasaaq xirsi haajirow ayaana warbixintan inoo soo diray kabixitaanka hay-adda i m c ee cisbitaalka cibaado ee magaalada caabudwaaq waxa ay saameyn ku yeelatay dadka danta yar ee aan iska bixin karin baaritaanada iyo dawooyinka xarumaha caafimaad ee lacagta ah kuwaasoo muddo shan sano ah helayay adeega caafimaad oo bilaasha cisbitaalka cibaado ee magaalada caabudwaq ayaa bishii juun adeegyo caafimaad u qabtay toddoba kun iyo shan boqol oo qof oo caabudwaq iyo tuulooyinka hoostaga degan waxaa bishii julaay oo hay-addu ay ka maqnayd adeegyo baaris ah loo sameeyey laba kun iyo saddex boqol oo qof sida uu raadiyaha ergo u sheegay agaasimaha isbitaalka cibaado dhaktar nuur xuseen sheekdoon isbitaalka isbitaal ballaaran buu ahaa wuxuu ahaa referal hospital isbitaal looga yimaado caabudwaq iyo inta ku xeeran ilaa waxa looga imaan jiray safe area shilaabo iyo galaadi ilaa waa looga imaan jiray balanbalaa looga imaan jiray waxay bixin jirtay dhaqaalaha isbitaalka ku baxa sida mushaarka shaqaalaha korontada shidaalka gaadiidka gurmadka deg dega ah iyo biyaha waxaana xarumahan ay bixin jireen adeegyo caafimaad oo bilaasha
wuxuuna bixin jiray adeegyo caafimaad oo maaragtay kala duwan hadday noqoto qalliinka hooy dhali weysay hadday noqoto dhalmada caadiga hadday noqoto bukaanjiifka hadday noqoto qaybta nafaqa darida oo maaragtay ilmaha qulkutooda marka adeeg ballaaran buu bixin jiray isbitaalka
agaasimaha ayaa sheegay in markii hay-addu ay ka baxaysay isbitaalka ay joogeen shan iyo soddon qof oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyaal shaqaalo nadaafadeed iyo waardiye dhammaanna ay siday u shaqaynayaan inkastoo uusan mushaar meel u saarnayn sidoo kalena ay biyaha korontada iyo shidaalka gaari ambalaasa dhammaan dhaqaalaha ku baxaya ay ballan qaadeen dadka ku nool caabudwaaq kadib kulan ay yeesheen waxaana ay bixin doonaan bishii lacag dhan laba kun oo dollar oo ah qarashka loo baahan yahay madaxa hay-adda i m c ee gobolka galgaduud cabdifataax qooryare ayaa radio ergo u sheegay sababta ay u joojiyeen shaqadii ay ka haysay hay-addu laba isbitaal oo ku kala yaala magaalooyinka caabudwaaq iyo balanbal
shaqadu wax kale ma joogsan amaan darra ma dhicin dhibka ugu weyn oo shaqada loo joojiyay waxaa weeye lacag la-aan ama dhaqaalo la-aan hay-addu waxay fankeeli jirtay muxuu ah deeqbixiyaal oo waxay ahayd hay-adaha ku tirsan fanka laga qaato deeqbixiyaasha marka fan la-aan baa sababta loo xiray isbitaalku waa fan la-aan xaafiiskan caabudaq waxaa hoos imaada laba degmo waa caabudaq iyo balanbal waxaa jiray xarumo hore noogu xirmay laakiin hadda laba isbitaal baan ku haynay oo midna yahay kan cibaada ee degmada caabudaq midna yahay kan balanbal dhammaan labadii xarumood oo u dambeysayba waan ka baxaynaa oo kan cibaado caabudaq ah iyo kan balanbalba
xabiibe cismaan oo ah hooyada qoys ka kooban labayo toban qof waxay ku nooshahay xerada barakacyaasha ee mahad alle ee magaalada caabudwaaq waxaa muddadii hay-adda i m c ay ka maqnayd isbitaalka cibaado ay xarun caafimaad u geysay xaaska wiilkeeda xerada kula nool oo uur leh waxaana daaweynteeda uga baxday soddon dollar halka iyadana jug madaxa uga dhacday oo ku soo kacday daawo loo siiyey lagu yeeshay sagaal iyo labaatan dollar taasoo aysan hubin wakhtiga ay bixin doonto
waxaan u baahday gabar baa mataqaanaa maxaamilo ii ah dhakhtaran geystay ama dhiiggeedii wixii kala xiriiro saa yaan u baahda walaalo hadda foosha balintay tahay iyo dhakti dhiiggeeda dhakhtarkeeda lacag un mid in adu aada lacag iyo rafaad iyo hawl aduma dhamaaha walaalo dhakhtarka saasaan ugu baahna gabar baa uur leh gabadhaasaan ugu baahda hadda intii yarayda ay naga maqnayd walaal aniga laftirkayga daawooyin madaxa iyo inta layga qabto jugu igu soo kacay daawooyin jugeed iyo dhaktar lacag anaa ka raadsaday gaari jug inta igu dhiftay caruurta hargab adag bay naga qabtay hadda sharoobooyinka iyo wixii inaan meel un lacag alla aadna maaha ana aada iyo aad baana naga faha naga ugu baahnay ilmaha yarkaa hargabkiisa iyo wixiisa iyo qandhadiisa iyo ayadaan kala socon jirnay oo la aadi jirnay dhaktar haddee un lacaga ma ahaani ma jiro mataqaanaa lacag dhakhtar lacag la-aan ma jiro waa u baahdo in lafaantayda waa aad baan ugu baahdo nolosha qoyska xabiibo waxay ku tiirsan tahay gargaar mararka qaar ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo shaqo dhagax dhisida oo marmar u aado wiilkeeda oo isna xaasla ah si lamida caabudaq waxaa weli shaqaynaya dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee isbitaalka balanbal inkastoo aysan jirin cid ay mushaarka sugayaan haddana waxaa u yaala daawo ay i m c uga tagtay isbitaalka oo ay toddobaadyo si isticmaali karaan taasoo faashado iyo sharootooyin u badan sida ay ergo u sheegtay saaqo siyaad cadde oo kalkaaliso ka ah isbitaalka balanbal bishii juun oo hay-addu ay la joogtay waxa ay qaabileen afar kun iyo laba boqol oo qof oo loo sameeyey baaritaan iyo daweyn halka bishii julaay ay adeegyo baaris iyo dhalmo u badan ay u qabteen sagaal boqol oo qof
umulsadiidaa taagan tii tallaalkaa taagan neerfis oo dhan baa taagan haddii ilaahay imahayo boqolkiiba boqol sidii baa loo shaqaynayaa daawo badan bay keeneen daawadii baa taalla ayadii baa lagu shaqeeyaa shaqaalihii kama tegin maya annaku waxa weeye waa u dhabaradaynaynaa dadkanagana waa u shaqaynaynaa isbitaalkiina kama anaan tegin waana u baahanay waa u baahanay maxaan ugu baahan weynay kulligano ilmahan ugu tacalluqa nas baan leenahay maalinkeed sidaan u farfadhino u shaqaynaynaa kasoo kacnaa saaqa siyaad cadde iyo sagaal iyo labaatan kale oo dhakhaatiir iyo shaqaale nadaafadeed ah waxa ay mushaarka ay ku shaqeeyaan siin jirtay hay-adda i m c hadase mushaar ma qaataan oo waxa ay ku shaqeeyaan si bilaash ah waxa ay horey bishii u qaadan jirtay saddex boqol oo dollar cabdirasaaq xilsaajirow idaacadda ergo magaalada guraael
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan bartanka uga jirnaa idaacaddeenni maanta waxaa inoo soo socda waxaa inoo soo socota dood ku saabsan sida looga hortegi karo tahriibka dhallinyarada oo ah barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladda ay naga soo gaadheen annagoo ku eegayna sayladda magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana inooga soo diray waryaheenna maxamed khaliif
dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii qiimaha xoolaha ee raadiyo ergo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed khaliif waxaana idinka soo tabinayaa suuqa xoolaha ee magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya qiimaha adhigu maanta wuxuu suuqan la kala siisanayaa gacanta ugu sarraysa afar kun ilaa saddex kun oo birta etoobiya ah gacanta dhexe waxaa la kala siisanayaa laba kun iyo shan boqol oo bir gacanta ugu hooseysa ee adhiga halkan lagu kala iibinayo waxaa ugu hooseysa kun iyo shan boqol oo bir lo-da maanta la keenay suuqa xoolaha waxaa gacanta ugu sarreysa la kala siisanayaa soddon kun oo bir ilaa labaatan kun gacanta ku xigta waxaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun oo bir ilaa toban kun oo bir gacanta ugu hooseysa ee lo-da halkanse waxaa la kala siisanayaa siddeed kun ilaa lix kun geela ayaad moodaa xoogaha qiimihiisu inuu sare u yaro kacay yacni isbeddel ay ka muuqdaan waxaana la kala siisanayaa shan iyo soddon kun ilaa soddon kun gacanta dhexe waxaa la kala siisanayaa labaatan shan iyo labaatan kun ilaa labaatan kun gacanta ugu hooseysa waxaa la kala siisanayaa siddeed iyo toban kun ilaa shan iyo toban kun haddaba waxa aan ka wareysanayaa qiimaha xoolaha ibraahim ismaaciil oo ka mid ah dilaaliinta halkan wax ku kala gada waxaanu inoo sharaxayaa bal qiimaha iyo wixii isbeddelee jira iyo sida ay wax yihiin ganacsigu xooluhu way hadda way fiican yihiin wakhtiyo dhoweyd way iska qaboobeen laakiin hadda odxadiiba ayna soo haysa xooluhu hadda aad bay u fiican yihiin hadday adhi tahay iyo hadday loo tahayba way fiican tahay iminka waxay ahayd marka hore qiimuhu kol hoos buu u yar dhacay oo waxay ahayd xoolahaa soo yar batay guwaa inoo yar da-ay oo xoolahaa noolaaday sidaa darteed markay xooluhu soo bateen yay qiimuhu hoos u yar dhacay hadda waxaad mooddaa inta odxadu ay foodda inagu soo hayso inay wax isyar bedeleen oo suuqu deeray baad mooddaa
aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed khaliif oo wararkii qiimaha xoolaha ee sayladda magaalada jigjiga inala socodsiinayey halkaad ka dhagaysanaysaan waa raadiyaha ergo iminkana waxad kuso dhawaataan fariin ku saabsan bal sida geedka caligaroobka looga samayn karo nacfi ay xooluhu daaqaan waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awooyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqadaa iyo muxuu ahayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii wadanka yaalay ku filayn hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qola tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey taran kaleu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaysteen laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya oo waa la qalajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
toddoba boqol oo qoys dad ka badan oo ka mida kuwii ku soo cayrtoobay abaarihii laba kun iyo lix iyo toban iyo toddobiyo toban ka jiray soomaaliya kuna sugan degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa qaar ka midihii gargaarka dhaqaale ee la siiyo waxay ka samaysteen ganacsiyo yaryar haddaba warbixintan soo socota waxaa inoo haya waryaheena maxamed saalax oo gobolka sanaag inooga soo warrama siraad cabdulaahi samatar waxay ku nooshahay xerada fadhigaab oo ku taala duleedka magaalada ceelaf weyn ee gobolka sanaag qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay shan qof waxay ka mid tahay toddoba boqol iyo shan iyo labaatan qoys oo ah dadkii abaaraha laba kun iyo lix iyo toban laba kun toddobiyo toban ka soo barakacay oo hay-adda action aid ay siinayso lacag dhan toddobaatan iyo shan doolar muddo lix bilood ah bilihii juun julay ee sanadkan ayay qaadanaysaa waxaana u dhiman afar bilood lacagta gargaarka ee la siiyey waxay ku samaysatay maqaayad yar oo shaaxa laga cabo labaatankii juun waxayna ku taalaa xerada dhexdeeda waxay ku furatay lacag gaaraysa soddon doolar oo gargaarkii ugu horreeyey ay kala hartay waxay kaloo ku maaraysaa in saddex ka mid a carruurteeda ay dhashay ay toddobaadkan geysay dugsi xerada ku dhex yaalla bisha julay lacagta ay hay-adda ka heshay ayay sheegtay inay adeegyo kale oo muhiim u ah maqaayadda ay ku soo kordhisay halkaasna ay hadda kala soo baxdo nolol maalmeedka qoyskeeda arrintan waxay u samaynaysaa si ay carruurteeda oo afar ah u korsato haddii ay lacagta dhammaato wakhtigeeda iyo in aanay mar labaad ku dhicin raashin la-aan qoyskeeda maadaama aanan laysku hallayn karin hay-adaha gargaarka bixiya inta badanna ay wakhti ku eg yihiin waxay bixiyaan qoyskeyga baahiya daban kale jaha kuwa iiga qabata markay ii goynaysay aan caruurta cad u siisto caana u siisto dawo wixii igala soo gudboonaaday saacadda inahay dee igu kulmiya aan siisto raashinka wixii iiga goysa aan siisto marba de wixii ay iigu talagalay inay wax iiga soo qabato waxay leedahay in camal ii soo kordhay haddii camal ii soo kordhayna dee aan ilaahayna ugu shukri noqo haddii ilaahay ka dhigayo maxay haydey dee noloshaydi waxyaa firfircooni badan kusoo kordhay ayaa daaniga iiga muuqataa siraad ayaa laba kun iyo toddobiyo tobankii ka mid ahay dadkii kasoo barakacay baadiyaha waraabe oo ah xuduudka soomaaliya iyo etoobiya ay wadaagaan waxay lahayd boqol neef oo aray ah oo ay xustay inay dhammaantood ay ka dhinteen intii u dhexaysay bilihii kow iyo tobnaad ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyo bishii maaj ee sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii xaashi cabdulaahi xasan madaxa qaybta arrimaha bini'aadanimada hay-adda action aid ayaa sheegay inay weli dhibaatada cunno la-aantu ay haysato dadka barakaca ah ee ay xooluhu ka dhammaadeen lacagta ay siyaanna wuxuu sheegay inay ku filan tahay dholal maalmeedka qoyska oo u madax bannaan yihiin oo ay wax ku gadanayaan qorshahan waxa uu tilmaamay inay uga fiican tahay raashinkii la siinayay oo qoysku ay kaydsan karo wixii u soo hadhana marka ay raashinka ka iibsadaan dadka waxay u soo xulanayaan sida ay u kala nugul yihiin ee ay baahidu u hayso sida uu sharaxayo xaashi cabdulaahi dabcan qofkii horta yahay qof inuu soo barakaca yahay inuu yahay qof nugul oo ugu mudan inuu isagu ka faa'iidaysan karo mashruucaasi ka faa'iidaysan karo tusaale ahaan qoys waxa weeyaan aabbihii hooyadu kala tegeen oo hooyadu kale laga yaabo inay qoyskii ka mas-uul tahay amaba qoyskii ay aabbihii dhintay laga yaabo hooyada ay ka mas-uul tahay sidoo kale qoys hooyadii dhimato aabihii ka mas-uul yahay qoys aabbihii hooyo aan labada midna lahayna carruur ay ka mas-uul tahay qoys tusaale ahaan dadku ay naafa yihiin oo ay dadka ay xaqiiqatan ay dee dad naafayii ku nool yihiin saasoo kale baa waxa weeyaan shuruudaha ugu muhiimsan waxa weeyaan sida cidiba cidda kasii daran tahay dadka ugu nugul ayaa ahmiyadda koobaada siiya markaan inta badan kala xulayno wuxuu intaas ku daray xaashi in dadka marka lasoo xulo ay dib dabagal ugu sameeyaan oo ay hubiyaan inay yihiin dadkii mudnaa in la caawiyo oo wax la siiyo xaashi ayaa xusay in action aida ay dhaqaalaha ay ka heshay sanduuqa horumarinta soomaaliya ee s h f loo soo gaabiyo qoysaska la siinayo lacagta oo ku kala nool laba xero oo ay degan yihiin ayaa ah dadka ka soo barakacay gobollada tugdheer iyo sanaag canab maxamed geele waa hooyo qoyskoodu ka kooban yahay sagaal qof waxay ka mid tahay qoysaska ka faa'iidaysanaya lacagta la siinayo waxayna ku nooshahay xerada guryasamo oo siddeed iyo toban kilomitir dhinaca koonfurka ka beegan magaalada burco ee gobolka togdheer lacagta hadda la siiyo canab waxay wax weyn kaga beddeshay nolosha qoyskeedu awal hal waqti wax cuni jiray maalintii iyo habeenkii xilligaas oo aabbaha reerka uu ka shaqayn jiray dhagax jebis laakiin hadda saddex waqti ayay wax cunaan canab sidaa oo kale ayay sheegtay inay qoyskeeda ay helaan raashin dhammaystiran carruurta ayay u soo iibisay dhar iyo kabo teendho ay ka xidhaan qoraxda sidoo kale afar ka mid ah carruurteeda waxbarasho ayay geysay dugsi qur-aan xerada ku yaal oo midkiiba laga qaado laba doolar lacagtan waxay xustay inay ka soo iibisay saddex haaf oo isugu jira daqiiq bariis iyo sonkor caano iyo saliid inta uga soo hadhana ay ku bixinayso qudaar qudaarta raashinka iyo hadba waxa ay carruurtu u baahdaan waxayna sharaxaysaa nolosha reerkeeda waxay dhaqaalaha helaan ay ka bedeshay walaalo wallaahi wax aada iyo aad bay ka bedeshay waxay ka bedeshay wixii aanu u baahnayn ayaanu soo siisanay arabeel baanu carruurtii soo siisanay naftayadii waxaanu doonayna dee raashinkan aan noola soconine caano maxay hayday maxay hayday wax yar yar oo dee mulaankii reerka ah waxaan kugu iri inaanu haysano aan naftayda ku ilaashano aan dib u dhigano aan isdhano intay bisha kale idin imanayso isku sii gaadhsiiya wixii meelaha dee dadka daynda yaroo gashadashiya lagu lahaa aanu sii sii jirnay aanu isugu feeba samayn jirnayoo ayaanu maxay hayday iskaga bixinay qoyskan canab oo laba kun toddobiyo tobankii ka soo barakacay tuulada gacma dheere ee magaalada gaashaamo ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxay ka soo tageen abaaro ay kaga dhinteen xoolo gaaraya laba tiro oo adhi ah bilihii maaj abriil iyo mey ee sanadkan wax gargaara kuma nooleen qoyskaana waxaana ugu dambaysay inay gargaar helaan bishii febraayo ee laba kun sagaal iyo toban oo hay-adda world fishin ay ka goysay raashinkii ay siin jirtay qoysaska xerada degganaa canab ayaa raadiyaha ergo uga warantay dhibaatada ay kala kulmeen iyada iyo carruurteedu muddadii ay bilaa gargaarka ahaayeen walaalo markaan lacagta iyo raashinkana la siinaynin nolosheeda aada iyo aad bay daciifo ahayd waxaan kugu weriyey saddexa waqti ciyaalka waqtigana wax u kalinaynay waqti keliyin baana wax siinaynay haddaanu siinana qarax buu raashinkaasi ahaa waxaan kugu wareeday qofku dee wuxuu haddii qof reerkoodu soo gabgobolada wax yar looga keeno waxaa laga yaabi jiray inaanu maalin dambe aanu wixii karsanin sida heeraha ay isugu galaan qaybinayaan ama siday isu gaadhaan nolosheedu yacnihii waxaan iminka kabti aad iyo aad bay walaalo u hooseysay waalgaraysa dadan geel u xaraysnayn adi u xaraysnayn lacagdi meel raylanayn ninkooda usoo xoojinayn oo isu keenayn waxaan kugu ero oo maanta wallahi aad iyo aad baad u dareemi kartaa
xeradan oo ay ku timid dhowr ka soo hadhay xoolihii ay lahayd oo markii ay laba maalmood degganaayeen ka dhintay ayay sheegtay inay u yimaadeen si ay uga helaan biyo iyo gargaar aabbaha carruurta ayay xustay inuu yahay qof xanuunsan oo wax shaqo aan hayn maxamed saalax raadiyo ergo gobolka sanaag
كبنا برمغنا كبا سيدو تيحن يبصو نغنقوتا نبدي علوشيو نيتنا كميتا وليعلكمان أصدق سوحي نفتوها
waa codadkii macaanaa ee cabdiqays iyo hibanuura halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dalandool ee halisaha tahriibka waxa uuna maanta ku saabsan yahay dood ku saabsan siyaabaha looga hortegi karo in dhallinyaradu ay tahriibaan waxaana doodan magaalada baydhabo ka soo diyaariyey waryaheenna muxiyidiin xusni
bismillaahi araxmaani raxiim kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa barnaamijka marti iigu ah agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi sheekh xuseen xasan maxamed cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada ka soo qalanjibiyey jaamacadda banaadir ee iminka ku sugan magaalada baydhabo iyo aadan cali mayow oo isagana ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee deegaanada koonfur galbeed waxaa ugu horeen marka hore waxaan soo dhaweynaya agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha agaasime ka wasaarad ahaan sharciyada idinkaga degsan arrimaha shaqada iyo dhallinyarada marka hore bal waxyar noo iftiimi wasaaraddu waxay ka shaqaysaa inay dejiso siyaasada la xiriira muxuu ahaa arrimaha shaqa abuurka iyo sidii muxuu ahaa dhallinyarada ee loogu heli lahaa shaqo tusaale ahaan waxaa jira hadda maraan sidaa usii dheereen la mariyey baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sharcigii labor codeka ama sharcigii shaqaalaha waxaa sidoo kale jiray in la diyaariyey muxuu ahaa social protection policy sharciga isagana sidoo kale lagu ilaalinayo shaqaalaha xuquuqdooda iyo waxyaabahaas way aada u mahadsan tahay xasan waa maqlaysay agaasimaha wasaaradda waxyaabaha uu sharaxayay arrimaha uu sheegay ma kula tahay in dhallinyaradu ay kaga baaqsan karaan ama ka baajin karaan fikirka tahriibka cawaaqibta marka laga hadlo dowlad ahaan iyo iyo kabi ahaan oo dhallinyarada shaqooyin shaqo la-aanta horta faktarka ugu weyn oo keenaysa in dhallinyaradu ay tahriibto ayna u kala socneen qof waxbartay iyo qof aan waxbaran labaduba tahriibta waxaa keeni kara acceska ugu weyn yahay inuu yahay shaqo la-aan iyo shaqo abuur qofka faktarka ugu weyn haysan kara waxay tahay dhallinyaradii horta dowladda hadda systemka dowlad ahaan oo dhallinyarada ay shaqada ku heli karaan waxaa ka mid ah qaab dawli ahaan in dhallinyarada loo shaqaalaysiiyo ama wasaaradda shaqada iyo shaqaa ay shaqa abuur dhallinyaradaas u samayso taas bedelkeeda waa la waayey oo sababaa loo waxaa ka mid ah dowladdii shaqaalaha major ay qaadanaysa waxaa u badan qurba joog dhallinyaradii oo deegaanka ahaa ama waddanka wax ku bartay ee fursad ama jaanis u helin inay shaqo helaan taasaa sababta ugu weynaa inay horta dhallinyaradii ay tahriibto maamaha waxaa jirto oo tahriibaha maanta waa madaxda beri aadan baydhabo ayaa wax ku baratay baydhabo ayaa ku kortay baydhabo ayaa joogtay intaas sano waxaa tahay dadka ka badbaaday fikradda tahriibka iyo ama dadka aysan xitaa mar uusan tahriibin wadanka ama deegaanka aaminsanaa adkaysigaas iyo waxaa u samaysay maxay tahay ma fursado shaqo oo oo lagaga baaqsan kara ayaa kuu soo baxday mise waa xaalad kale oo xeelada isticmaalaysaa jirta waxaan ka mid ahay dadka aan aaminsanin in wadanka shaqa yari ay ka jirto laakiin waxaa ka jiro musuq maasuqa ka jiro musuq wuxuu qeyb ka yahay waxaa arkaysa qof labo shaqo saddex shaqo afar shaqo isku haysta ama wasaarad badan ha u shaqeeyo adikaaro badan ha haysto ama ciido badan ha u shaqeeyo sidoo kale adikaaraha u haysto hal inaas nuujiyo wax ugu badan waxaa waaye musuqa haddii warka wasaaradda inta badan ay ku mashquulsho sharci sidii loo soo saari lahaa aysan ku mashquulin sidii musuq maasuqaas lagu hortegi lahaa ama dadka shaqaalaysiinayo naftarkooda la weydiin lahaa waxaa laga yaabaa qof wax soo abaalgareynaya ama ka soo codsanaya inuu yahay qof laba shaq saddex shaqo haysto marka waxaa ugu muhiimsan in taas lala dagaalamo ay ahayd oo wax badan lagala hadlo agaasime sida aadan uu sheegayo wuxuu yidhi shaqa la-aan ma jirto laakiin shaqooyinkii way badan yihiin waa la musuq maasuqaa maanta adiga ah agaasimihii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha war arrintaas dhallinyaradan aqoon-yahanada ah ka turjumaya boqolaalka ama kubanaanka shaqa la-aanta ee derbiyada fadhiya ee jaamacadaha kasoo wada baxay maxaad ku qanacin lahay waxyaabaha tahriibka keena shaqa la-aanta kow ayay ka tahay shaqa la-aantuna waa ognahay cawaaqib xumo fara badan ayay dhalisaa oo kow ay ka tahay muxuu ahaa qofka inuu tahriibo ama qofka in noloshiisa ay noqoto nolol aan tayo lahayn oo liidata intaba muxuu ahaa waa waxyaabo ka dhasha oo natiijo xun ah shaqa la-aanta ka dhalata laakiin waxaan rabaa inaan sheego inay sidoo kale jiraan shaqa la-aan keliya aysan ahayn arrima dhalinyarada bida in ay muxuu ahaa tahriibaan tusaale ahaan waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta oo aanay dalka ka jirin xasilooni siyaasadeed oo mar walba muxuu ahaa khilaafaad iyo dagaalo ay ka jiraan ayada naftirkeed waxay kalifay inay dhalintu tahriibto sidoo kale isku dheelitirnaan la-aanta waxaa ogtihiin korarka waxbarashada inta arday ay kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha iyo fursadaha suuqa muxuu ahaa shaqo ee suuqa ka jira oo aan ahayn kuwa isku dheeli tiran mar marka sii dambaysa waxaa sii kororaya muxuu ahaa baraaruga dadka ay waxbarashada xaggeeda u qabaan waxaa marka soo badanaya ardayda soo qalinjibinaysa suuqina kobac weyn oo uu sii samaynayo ma lahan meeshaas marka waxaa ka imaanaya gaab isku dheelitirnaan la-aan qodob kaloo saaxiibkii uu sheegay waa uu jiraa oo ah in aanay la dhiirigelinin ardaydii dalka joogtay ayagoo dalkoodii jooga dhabar adeegay ee wax bartay sababtoo ah waxaa laga yaabaa in mudnaan la siiyo mararka qaar dad dibadahaas ka yimid oo diaasbara ah muxuu ahaa ama qofka isagoo aqoonsi un u leh lagu shardiyo in muxuu ahaa luuqad ajnabi ah hadduusan ku hadli karin inuusan shaqo helaynin intaasoo dhan waxay ka mid yihiin caqabadaha horta dhalinyarada hortaagan midda kale waxaan jeclaan lahaa inaan ogeysiiyo asxaabteyda ma ahan halka shaqada laga helayo keliya dowla dowladda ma ahan cidda looga fadhiyay in muxuu ahaa dhalintan ay shaqo abuur u sameeyaan dowladda number one ay ka tahay waayahay marka maadaama haddaa ii sheegtay in shaqo la-aanta iyo fursadaha aan la helin tahriibka uu badinayo dhalinyarada sabab ay u tahay inay saas u tahriibaan ma dhihi kartaa ama ma jiraan shaqooyin dhalinyaradu noocaas aad dhihi karto oo tahriibka ka baajin karo oo dhalinyarada badankooda ay u baahan yihiin oo aad tilmaami kartaa ma jiraan
taran ahay filligaan soo bartay haddaa maanta shaqadeeda waayo ma ahan inaan aniga go-aan qaato ama waxaan rabi waa waayo aan tahriibo aan dhaho qof waxaa laga yaaba inuu multiple choices uu samayn karo macnaha oo doorashooyin badan oo noloshiisa suu ku hormariyo adi maanta haddaa filligaa soo bartay aad wax ku weysid jaaniso kale inaad raadisid oo aad shaksiyan nafsadaada aad qof kalena wax ka sugin ha ahaato mid aad ganacsi shaksiyan shaqsi abuuranaysid ganacsi filligaagana beritoole haddaa jaanis u heshid aad raasatid aadan mayow yay kula tahay dhalinyarada shaqa abuur u samayn karta education training dadka in loo sameeyo oo dadka xirfado la baro sida hay-ado badan oo wadanka ka shaqeeya ay hadda sameeyeen kuwa kalena ay qorshaha ugu jirto inay sii sameeyaan qofka waxaa laga yaaba farsamo inuu leeyahay faryaamo u yahay waxaa laga yaaba inuu yaqaano sida oo koronto uu samayn karo waxaa laga yaaba in mobile uu repairing mobiles uu samayn karo waxaa laga yaabaa inuu waxaa laga yaaba shaqooyinkaas waxaa la lahaa vocational training skills aa la lahaa waa la samayn karaa waxaana ugu muhiimsan waxaa waaye shaqooyin gacanta laga qabanaa mudan agaasime shaqiyarada jirta ma tahay midda tahriibka badanaysa ama dhalinyaradu ay sahlayso in badankooda ay tahriibaan sax waaye muxuu ahaa horeyna u sheegnay shaqa la-aanta in dadka ay tahriibaan way ku keentaa laakiin waxaa jira muxuu ahaa meelo badan oo muxuu ahaa in shaqa abuur laga samayn karo dadka tahriibaya waxay isugu jiraan dad aqoon leh iyo dad aan aqoon lahayn marka dadka aan aqoonta leh oo wax soo bartay ayagana waxaa u furan weys fara badan oo ay ku shaqaystaan oo aanay ahayn keliya dadka kalena waxaa u furan sidoo kale weys fara badan sidoo kalena waxaa jirta muxuu ahaa sectors oo Soomaaliya ay ku tiirsan tahay hadii aan lahayn xoolaha hadii aan lahayn beeraha oo run ahaantii maalgashi aan lagu samaynin oo aanan muxuu ahaa sidii la rabay loo horumarin shaqa abuur fara badana ka imaan lahayd marka dowladda in ay furto ay muxuu ahaa wadamada muxuu ahaa dariska ah siyaasado wanaagsan loola tago oo looga dhaadhicinayo in muxuu ahaa deeqbixiyayaasha iyo dadka kale oo hanti wadamada horumarsan inay maalgashi wadankan ku sameeyaan aadan haya gebagabadii gebagabadii horta waxaa ugu horeeya shaqa dadka shaqadoonka waxaan leeyahay oo ama xirfadaha le horta ayaga waxaa rabaa in ay ka bilaabaan ayaga naftarkooda si naftooda ay u horumarin lahayn keliya dowladda aan isku halaynin shirkadaha gaarka loo aan isku halaynin qofka asaga uu ku dadaalo sidii asagoo xirfadiisa uu ku adkeyn lahaa farxad- fir- fikradiisa dadka uga dhaadhicin lahaa uu wax u baran lahaa asankii shaqo u abuuran lahaa keliya aan la dhihin in hay-ad loo shaqeeyo keliya in shaqo la hela maahan in dowladda loo shaqeeyo keliya shaqo maahan qofku waxaa la rabaa asaga naftigiisa inuu ku fikiro si asaga shaqo ku abuuran lahaa uusan ku fikirin naftigii naftiisa inuu riski gelin waxaan gaarka lele ay fikradii lala imaaday ay dhaqangeliyaan dadkii fikradii ay u abuuraan hal abuur ay la imaadaan guud ahaan waxaan halkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dalandool oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada baydhabo waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxudiin xusni inta barnaamijkan lamida dib dambe aynu u kulmayno sidaa iyo ammaan allah
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa oo dhan inay kasoo baxaan shuruura aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku kadibna baaba-ah calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonayaa cunug aada tacbaan oo ah indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay tahay mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba matarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya wadanka soomaaliya
haddii aad joogto walanla weyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee reediyo walanla weyn waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkasi aan fiirino bal dhegaystayaasha farriimahooda codka ah noo duubay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa kaafi axmed kaafi axmed diri oo jooga magaalada galnisoor ee gobolka mudug waxaan maantay meeshaan u dadka sheegayaa waraabo ba-an ayaa ku haya degmo degmooyinka u dhow gobolka magaalada galnisoor dadka degan waraabahaasoo loo yaqaano loo yaqaano weerka xoolaha ariga iyo cunaya oo dadka dhibaato badan ku haya xoolaha xerada kala baxaya waxaan u sheegayaa dowladda in arrintaas wax ka qabato
go magaceyga waa ismaaciil waxaan joogaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan gaar ahaan xaafada wadaag waxaan raadio erku sheegayaa xanuunka xoolaha ku dhaca cadaadu ergo idin salaamaya kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha fariimahooda codka ah noo duubay fadlan haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada rediyo ergo noo duub fariintaada adigoo soo garaacaya lambarka gaaban laba eber laba iyo toban halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii dhakhtarka raadiyaha oo dadku ay nagu soo weydiiyaan su-aalahooda caafimaad maanta wuxuu idinka imaanayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana inoo haya waryaheenna gobolkaas cabdi axmed xuseen
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda ergo toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana toddobaadkan barnaamijka inoogu marti ah doctor cabdixaliin cabdulaahi maxamed oo ku takhasusay cudurada guud ugu horreyn doctore kusoo dhowow radio ergo bismi illaahi raxmaani raxiim radio ergo aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan soo qabanayaa dhegaystaha ugu horreeya ee nagala qayb qaadanaya barnaamijka bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raadiyo ergo waa maxamed maciid jooga caabunqaar barnaamijka dhakhtarka weydiye waxaan weydiin lahaa gaas baa igu nacay gaasku oo inta badan subaxiibu igu badan yahay waana ku badan yahay deegaankan marka gaaska maxaa lagu daaweeyaa maanta looga hortagaa baan weydiinayaa dhakhtar haye doctor waxaan filaya inaad fahamtay su-aasha dhegaystaha su-aasha uuna soo weydiiyey maxamed ismaaciil waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah markii laga hadlayo horta waxaan la yidhahdaa gaaska soomaalida ay u taqaano oo maxay ahayd oo aad iyo aad u dhib badan oo dad badan ay aad iyo aad ugu dhiban yihiin horta wuxuu u baahan yahay qofka marka hore horta nuuca uu qabo in horta la baaro marka hore la ogaado ama saxarada laga ogaado ama dhiigga laga ogaado haddii marka uu noqdo qofkaas h biolorig bacteriada la yidhahdo oo keento bahalkaas haddii uu jiro oo la xaqiijiyo oo qofkaas uu positive u noqdo markaas wuxuu u baahan yahay daawo in la siiyo daawadaas oo ah daawo combination ah saddex daawo oo la isku daro ayaa horta midda ugu muhiimsan ah laakiin inta badan dadkeena waxay iska isticmaalaan hal nooc oo nooca daawooyinkaas ka mid ah oo loo yaqaano noocan loo yaqaano maxay ahayd ombrosolka loo yaqaano ama lanzobrazolaha ama banzobrazolaha ama renatadinka daawooyinkaas oo dhan ay isticmaalaan laakiin horta qofku marka waxa ugu fiican horta inta badan waxaa waaye horta calooshiisa inuu baahi badan ka ilaaliyo biyo badan inuu maxayd qofku u cabo xilliga weliba alasayda hore markuu soo kaco ama aroorta hore markuu qofku uu soo kaco inuu maxay ahayd biyo badan aad iyo aad u cabo caloosha qofka inuu maxayd uu socodsiiyo baahidaas badanna uu iska ilaaliyo haddii oo maxay ahayd bacteriadaas ay jirtana oo laga helana daawadaas combinationka inuu qaato uu maxay ahayd uu wado ugu yaraan afar asbuuc inuu wado kabacdina maxay ahayd uu haddana dhakhtarka ku noqdo mar labaad baaritaan labaad uu ku noqdo horta waxa ugu muhiimsan oo gaaska maxaad lagu daaweyn karo maxaad waataas ah daawadaasaana maxaad daawada maxaad ugu muhiimsan ah oo qofka inta badan la siiyaa daawada ugu badan oo marka ay dadka ay qaataan combinationka dhowr nooc waa loo sameeyaa laakiin mid maxay ahayd mid isku jirtaa jirta oo la yirahdo h bylori kit la yirahdaa jirto ama biotrip waxaa loo yaqaano oo ka kooban calithromycin iyo amoxicillin iyo ombrazol ka kooban daawadaas aad iyo aad ay u fiican tahay qofka maxaad inuu qaato haddii uu mid qaalina way tahay xoogaa midda raqiiska ah waxaa waaye nooca loo yaqaano ombrazolka ama proton bombe inhibitors kuwa loo yaqaano oo dejinayo maxay ahayd caloosha dheecaanadeeda iyo bakteriyadaas meesha ka baabi'inayo iyadaasna qofka inuu maxayd u qaato aad iyo aad ay maxayd u fiican tahay marka qofka waxaan kula talinaynaa mar walba haddii uu is arko daawada horta iska bilaabin dhakhtarka ugu dhow ha la xiriiro ha u tago ha la baaro markii la xaqiijiyo kabacdi daawada ha bilaabo aada u mahadsantahay waan filaya maxamed ismaaciil oo jooga caabudwaaq inuu ku qancay jawaabta uu bixiyey dhakhtarka dhegaystaha labaad ayaan soo dhaweynayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah daahir maxamed cali joogana gobolka mudug degmada qaragdheere waxaan ka cabanayaa xanuun adiga ayaa idhibaysa oo aada ii kulul dhakhtarka waxaan u sheegi lahaa baabasiir baa laydhaana way hayaa cidhig ayaa bahansna goosanaya oo dheecaan keenaya marna cirmaya dhakhtarka sidaasaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan u gudbiyo su-aashiisa dhegaystaas soo dhowo doctore mar kale bismi illahi raxmaan iraxiim daahir su-aasha uuna weydiiyey aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan isleeyahay su-aashaas waxaan u kala qaadin doonaa laba u kala qaadin doonaa qofka horta kaadida kaadida kaadida gubayso kale haddii ay jirto ama kaadi qofka ka baxsanaysa haddii ay jirto ama kaadi maxayd xanuunjanaysa haddii jirto ama kaadi tislaynaysa haddii jirto waxaasoo dhan waxaa waaye waxaa lagu yaqaana infectionka lagu yaqaano waaye oo kaadida xaggeeda ka yimaado marka wuxuu u baahan yahay daahir haddii waxaas uu isku arkay inuu tago maxaad dhakhtarka ugu dhow kaadidiisa la qaado la fiiriyo bakteriyada nooca hayso maxaad la fiiriyo oo sababtay kaadida sababtay maxaa yeelay waxyaabo badana keeni karo kaadi xanuunka meelo badan oo ka imaan karaa marka wuxuu u baahan yahay dhakhtar inuu la xiriiro baaritaan loo sameeyo markaasna daawada ugu habboon in la siiyo waa qaybta kuwaad su-aasha qaybta labaad ayada laftirkeed mid aanay la xiriirtaayo maxay ahayd haddii uu arkaayo maxay ahayd kaadishiir hadduu arkaayo ama uu maxay ahayd uu dareemayo inuu maxay ahayd xidid uu ka go-an yahay camal hadduu dareemayo isagana wuxuu u baahan dhakhtar in maxay inuu la xiriiro mar labaad uusan maxay guri iskaga haysan ama meel uusan iska fadhinin ama uusan u malaynin wax iska caadi ah maxaa yeelay qofka maxay ahayd xidid oo kaadida ku dhex jiro horta ma jiro laakiin tubooyinaa jiro tubooyinkaas marka hadday go-an yihiinna kaadida bannaanka ma imaan lahayn laakiin waxaa laga yaabaa inuu maxayd xanuunka u dareemayo meesha xanuunka u ka dareemayan uu u malaynayo inay ka go-an tahay marka mar walba maxaa daahir waxaan kula talinaynaa dhakhtarka ugu dhow magaalada uu joogo inuu tago baaritaan uu isku sameeyo kabacdina dhakhtarkaas daawadii uu u qoro oo isticmaalo aada u mahadsan tahay waan filayaa in daahir uu ku qancay jawaabta uu bixiyay dhakhtarka dhegeystaan kale wuxuu yidhi salaamu calaykum radio ergo waxaan joogaa magaalada hargeysa waa kaltuun waxaan ahay qof dumar ah oo uur leh dhakhtarka waxaan weydiin lahaa anigoo uur leh ma cuni karaa ama ma cabi karaa xulbada maxayse dhib ah oo ilmaha ay u keeni kartaa bismi illaahi raxmaani raxiim su-aasha ay maxaad gabadhaasna soo weydiisay kaltuum ayna soo weydiisay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah soomaalidana waxaa laga yaabaa inay maxay ahayd iska isticmaalaan ayagoo dhahayo maxayd infection iskaga dilaynaa ama wax kalaan iskaga dilaynaa ama waxay u fiican tahay calooshay u fiican tahay iyadoo la leeyahay in la iska isticmaalo laakiin waxaan kula talin lahayn xulbada inay iska dhaafto haddayba biliheeda uu lix bilood u ka dambeeyo ama intay uurka leedaho dhanba ma fiicno in la isticmaalo xulbo xulbo halka waqti oo la isticmaali karo waa xilliga ay ku jirto qofka foosha ay ku jirto markaas xoogaa waxay sahlaysaa inay maxayd foosha xoogaa ay fuudaato iyada xitaa ma ku talinayna inay isticmaasho waxaan ku talinaynaa inay iska dhaafto haddii uu xanuun infection waxaas ay ka cabanayso dhakhtar ay u tagto isfiiriso baaritaan isku samayso kabacdina daawadii ku habooneed in la siiyo laakiin xulbada waxay isticmaali kartaa markaysan uurka lahayn markay dhashay kabacdi way isticmaali kartaa in markay uurka aysan qaadin ka horna way isticmaali kartaa aada umahadsantahay waan filaya in kartuun ay ku qanacday jawaabta uu bixiyey dhakhtarka aan soo dhaweeya dhegeystaha afaraad ee barnaamijka magacaygu waa cabdilaahi xasan xuseen oo jooga xalawi cays oo ka tirsan degmada dira ee gobolka awda waxaan doonayaa in aan weydiiyo dhakhtarka weydii ii ayaa igaga taala halkaasi baabacada ku dhow markaasi dhakhtarka waxaa weydiinayaa bal in aan aan qalliin ku sameeyo oon dhakhtarada u tago iyo inay leedahay wax dawooyina sidaas ayaan dhakhtarka weydiinayaa waanad mahadsantiisheegayor cabdulaahi cabdulaahi xasan aad iyo aad maxaad u mahadsan yahay horta waxaan is leeyahay fiixdu waa nucyo badan tahay way nucyo badan tahay inta ay la eg tahayna maada noo sheegin maxaad cabirkeeda waxaan kula talinaynaa maxay ahayd ninka la yihahdo cabdulaahi inuu maxay ahayd dhakhtarka ugu dhow ee maxayd waxaas ka shaqeeyo inuu maxayd u tago oo qalliinka u dhow in ka bacdina la fiiriyo inta ay la eg tahay had nooc waxaa jira daawo loo qaato iyo noocaan daawo loo qaadanin mid oo maxayd la qali karo mid aan la qali karin noocay tahay ma garan karno mana aan mana aan arkin waxaan kula talina dhakhtarka ugu dhow inuu maxayd u tago maxay ahayd uu tusiyo inta ay la eg tahay fiixdaas ka bacdina taladii ku habooneed dhakhtarka inuu maxayd uu siiyo hadday qalliin tahayna markaas uu qalliinka uu dhakhtarka kula taliyo inuu qaato haddii daawo loo qorana daawadii uu maxayd dhakhtarka kula taliyo iyadana inuu maxay ahayd u qaato intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idila socodsiinaya anigoo cabdi axmed xuseen cabdira toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaan barnaamijka mid la mid aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan idlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idinkood soomaaliduna inay uliyadir noqdaan